halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magacbaxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii koowaad ee boqorradii reer banu israa'iil oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer banu israa'iil xukuumaddii daa'uud kadib waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii reer banu israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka waxaana kitaabkani saldhig u ah in ciise masiix uu yahay kan leh carshiga daa'uud waxaanan caawa wax ka baranaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay ilyaas oo ilaah weyddiisanaya inuu arrinka soo dhex galo oo uu u jawaabo isagoo baryadiisii sii wata ayaa ilyaas uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda soddon iyo toddobaad sida tan rabbiyow imaqal oo imaqal inay dadkanu ogaadaan inaad adigu ilaah tahay rabbiyow iyo inaad qalbigooda soo celisay eliyaas wuxuu ilaah ka baryayaa inuu hawsha soo dhex galo taasina waa waxa keliya ee gacanta ilaah keeni kara si uu mucjiso ugu hor sameeyo reer banu israa'iil oo haatan u badan asnaam caabudayaal haddaba miyaad garanaysaa wixii dhacay si bal aannu u ogaanno wixii dhacay ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha soddon iyo siddeed ilaa afartan ee baalka afar boqol kow iyo lixdan ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa rabbiga debkiisii soo dhacay oo wuxuu gubay allabariga la gubo iyo qoryihii iyo dhagxaantii iyo boorkii oo xataa biyihii godka ku jirayna ololkiibaa leefay oo markii dadkii taasu arkay ayay wejiga u wada dhaceen oo waxay yidhaahdeen rabbigu isagu waa ilaah rabbigu isagu waa ilaah markaasaa eliyaah wuxuu ku yidhi iyagii nebiyada bacal qabta oo midna yuusan ka baxsan oo iyana way soo qabteen markaasaa eliyaas wuxuu iyagii keenay durdurka kiishoon agtiisa oo halkaasuu iyagii ku laayey haddaba taasu waa wax laga argagaxo miyaanay ahayn dhegaystow laakiin waxaa hubaal ah inuu kaafirnimadii waddanka iyo bidcinnimadiiba cirib tiray iminkana waxaynu soo gaarnay maaddada qusaysa baryadii eliyaas uu ilaah ku weyddiisanayay roobka mahiigaanka ahaa haddaan qisada halkeedii idinka sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda kow iyo afartanaad sida tan markaasaa eliyaah wuxuu aaxaab ku yidhi warkac oo wax cun oo wax cab waayo waxaa sanqaraya roob badan markii dadku ay ilaah ku noqdaan roob baa la helayaa oo raxmad baa imaanaysa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha laba iyo afartan ilaa shan iyo afartan ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa aaxaab uu u kacay inuu wax cuno oo wax cabo oo eliyahna wuxuu fuulay buur karmeel dusheeda oo intuu foorarsaday ayuu dhulka ku sujuuday oo wejigiisana wuxuu geliyey lawyihiisa dhexdooda markaasuu wax fiiriyey oo wuxuu yidhi waxba lama arko oo haddana wuxuu ku yidhi ku noqo toddoba jeer oo waxaa dhacday inuu markii toddobaad yidhi orod oo waxaad aaxaab ku tidhaahdaa wargaari faraskaaga diyaarso oo dhaadhac yaan roobka ku joojine oo wakhti yar dabadeed cerkii ayaa duruuro iyo dabeyl la madoobaaday oo waxaa jiray roob weyn oo aaxaabna gaari faraskiisii buu fuulay oo wuxuu tegey yisriceel waxaan caad saarnayn in eliyaas uu ahaa nebi aad iyo aad u weyn markaana dadka waxay arkayaan in abaartu ayan ahayn dhacdo dabiici ah laakiin waxay ahayd arrin lagu anshaxinayo dadka waxaanay ku dhammaatay sidii ay ku bilaabatay oo dhulkii roob baa ilaah uu ku mannaystay oo waxay noqotay sidii hadalladii ninkii ilaah ka cabsan jiray ee elyaas ahaa ay ahaayeen elyaas wuxuu yidhi roobka waa imaanayaa laakiin marka hore wax muuqda ma jirin laakiin waxaa jiray oo keliya biyo iyo cer buluug ah markii addoonku eegay markii toddobaad haddaba ayaa waxaa la arkay duruur aad u yar duruurtii baa isla markiiba sii faaftay oo samada hoosteeda buuxisay oo dhulkii abaartu haysay dhan waliba roob baa maansheeyey haddaan soo gunaanadno cutubkan ayaannu idin akhriyaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda afartan iyo lixaad waxaa qoran sida tan oo eliyaah waxaa la jiray gacantii rabbiga oo intuu guntigiisii dhexda ku giigsaday ayuu aaxaab hor ordayey ilaa meeshii yisriceel laga galo eliyaas wuxuu ku yidhi aaxaab war roobka ka carar waayo dabayshu way sii badanaysaa roobkuna wuu sii xoogaysanayaa ee carar dabeetana eliyaas wuu soo orday haddaba muxuu u soo orday wuxuu u soo orday waxay ahayd inuu ahaa nin innaga oo kale ah oo aan u adkaysan karaynin biyaha iyo dabeesha badan oo jidhkiisa ku dhacaya wuxuu ahaa qof bini'aadan ah oo waxaynu arkaynaa inuu innaga oo kale ahaa haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii siddeed iyo tobanaad ayaannu iminka bilaabaynaa dhegaystayaal kan sagaal iyo tobanaad ee kitaabkii koowaad ee boqorrada baalkiisa afar boqol kow iyo lixdan ee axdigii hore haddaba mawduuca cutubkan sagaal iyo tobanaade uu ka hadlayo waxa weeye eliyaas oo hoos jiifa geed rotem ah haddaba aaxaab wuxuu iminka u sheegayaa yisbeel in eliyaas uu dilay nebiyadii bacal oo dhan markaasay ku dhaaratay inay disho eliyaas oo isna wuu ka cararay oo wuxuu yimid bi'ershabec halkaasoo uu uga tegay addoonkiisii oo wuxuu horay u sii aaday cidlada oo wuxuu hoos seexday geed rotem ah wuxuuna ilaah weyddiistay inuu iska dhinto sida muuqata eliyaas waxaa soo wajahay daal iyo matluunnimo xagga jidhka ah wuxuuna ka xanuunsanayaa iminka xagga jidhka iyo weliba xagga maskaxda oo innaba tamar iyo xoog wuu ka dhammaaday iyadoo ay ugu wacan tahay dhibkii iyo rafaadkii uu kala kulmay markii uu raggii bacal u adeegi jiray isugu yeedhay si bal dadku ay u arkaan kan ilaaha runta ah uu ahaa ma wuxuu haddaba dhegaystow ahaa ilaaha nool kan eliyaas uu u adeego mise wuxuu ahaa wadaaddada bacalkan ay u adeegaan haddaba dadku way kala ogaadeen kan ilaah uu yahay ilaah baa haddaba cunno ku quudiyey markaasuu wuxuu hoos jiifanayaa sidaan qisada ku arki doonno geed rotem ah hoostiisa dabeetana waxaa u bilaabanaya wakhti farxadeed markaasaa xooggiisii itaalkiisii iyo tamartii ka maqnaydba ay u soo noqonayaan waxaa kaloo aynu arki doonnaa in cod uu la hadlay inkastoo taasu ay ka hor imaanayso shakhsiyadda eliyaas sidaan arki doonno ilaah weli wuu sugayaa oo haddana wuxuu u dirayaa halkii ficilku uu ka dhacayey haddaba isagoo dariiqiisa ku jooga ayaa eliyaas wuxuu u yeedrayaa elishaa oo noqon doona nebiga beddeli doonay haddaan dulmarka cutubka intaasi ku dhaafno dhegaystayaal ayaannu iminka idiin bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah eliyaas oo ka cararaya yisbeel way dhib badan tahay in la rumaysto in eliyaas uu ahaa kii ka hor yimid oo iska difaacay dabeetana amray in la laayo wadaadadii bacal oo geddigoodba lagu dilo meel u dhow durdurka kiishoon waxay iminka u muuqataa inuu ka duwan yahay ama aannu la mid ahayn sidii wakhtigaasi uu ahaa ha yeeshee taasu waxay leedahay shuruud haddaan idiin bilowno kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex ayaa waxaa qoran sida tan oo markaasaa aaxaab wuxuu yisbeel u sheegay kulli wixii eliyaah uu sameeyey oo dhan iyo siduu nebiyadii oo dhan seef ugu laayey markaasaa yisbeel farriin u dirtay eliyaas oo ay ku tidhi sidaas iyo si ka sii daranba ilaahyadu ha igu sameeyeen haddaanan berrito haddaa oo kale naftaada ka dhigin sidii mid iyaga ka mid ah naftiisii oo isna markuu saas ogaaday ayuu kacay oo naftiisii la cararay oo wuxuu yimid bi'ir shabec oo dalka yuhuud ah ka mid ahaa markaasuu mididiinkiisii halkaasi kaga tegay haddaba waa farriin dhaar ama hanjabaad ay ku laran tahay haddaba markii uu meel maxfal ah intuu soo istaagay ku diiday caabudaadda qaldan oo uu weliba tamar iyo xoog badanina halkaas uga baxay ayaa eliyaas wuxuu sameeyey wax aan yarayn oo geesinimo ay ka muuqato hase yeeshee markii uu maqlay hanjibaaddii yesbeel ayaa waxaa ku dhacday baqdin xoog leh isla sidii simon butros markii uu badda ku jiray ee uu arkay sayid ciise masiix oo badda ku dul socda ayuu bilaabay inuu isna sida ciise masiix badda ku dul socdo markii uu saddex ilaa afar tallaabo qaaday ayuu shakiyey markaasuu baddii ku dhex dhacay laakiin waa ku soco karay badda korkeeda haddaannu rumaysadkiisa kala dhantaalin haatanna eliyaas wuu cararay oo wuxuu aaday waddada ku taalla lamadegaanka wuxuu aaday beershabec oo dhanka koonfureed ku taalla markii uu yimid be'ershabec ayuu ku dhaafay addoonkiisii markaasuu haddana hal maalin oo kale luku sii safray haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda afaraad waxaa ku qoran sida tan laakiinse isagii intii maalin socodkeed ah ayuu cidlada sii dhex maray oo intuu meel yimid ayuu hoos fadhiistay geed rotem la yidhaahdo oo wuxuu weyddiistay inuu dhinto oo uu yidhi rabbiyow haatan waa bese naftayda iga qaad waayo anigu kama aan fiicni awoowayaashay haddaba waxaad qiraysaa in eliyaas aannu iminka la mid ahayn kii afarta boqol iyo kontonka wadaad ee bacal ku laayay buur karmeel oo waxaa ku yimid isbeddel xoog leh iminka wuxuu hoos fadhiistay geed rotem ah hoostiisa oo ku yaalla daafaha dalka israa'iil wuxuuna iska qarinayaa haweenay la yidhaahdo yisbeel aaxaab iskuma dayin inuu qabto ama uu dilo laakiin yisbeel ayaa aad u nabcaatay eliyaah oo haatan waxay doonaysaa inay disho eliyaas waxaan u malaynayaa inaan u baahan nahay inaan maanka ku hayno in eliyaas uu soo maray khibrado khatar ah markii uu soo hor istaagay wadaaddadii bacal iyo markii uu ilaah baryey iyo sidii dabku samada uga soo dhacay waxyaabahaas oo dhan ayaa nafsaddiisa culaab iyo fikir u keenay oo maskaxdiisa iyo maankiisuba ma degganayn iminka waxaa u dhaaranaya yisbeel oo wadaaddadeedii dadku ay ku laayeen buur karmeel waxaanan aragnay inuu qaaduunkiisii uga tegay bi'irshabec wuxuu kaloo haddana u sii safray cidlada si uu isaga qariyo yisbeel oo iminka doonaysa inay disho haddaba qaar ka mid ah kuwa labawajiilayaasha ah ayaa markay arkaan welwelka eliyaas odhan lahaa war ilaah baa kula jira ee maxaad u welwelaysaa oo aad u folqullubsan tahay war farxad iyo weji wanaagsan muuji dadku yaanay kula yaabine haddaba xaalku sidaas uma fududa markii wax waliba rasmi ahaan ay u dhacayaan waayo waxaan innaga oo dhaniba nahay dad daciif ah oo aadami ah haddaba wax kastoo aad ku odhan lahayd eliyaas ayaan idiin sheegayaa inuu haatan jiifo geed hoostiisa isagoo daallan oo dhacsaal ah waxaan haddaba idiin sheegayaa dhowr shay oo uusan ku faraxsanayn ama ku faraxsanaan karin eliyaas marka hore wuu daallanaa shaqadii badnayd ee uu soo qabtay aawadeed waa welwelsanaa oo welibana dareemayey ooga xanuun iyo silic badan wuxuu soo hoos fadhiistay geed hoostiisa taasuna waxay inoo muujinaysaa sida xaaladdiisu ay ahayd waxaan idiin sheegayaa haddaba inaan garanno xaaladda dhabta ah ee uu ku jiray waxaa kaloo dadku ay yidhaahdaan marka aad ilaah u adeegayso waxaa badanaa dhibku uu ka yimaadaa qarash la'aan haddaba waxa ayaan darro ah inay jiraan wacdiyaal fara badan oo faa'iido lacageed u yimaada laakiinse lacag ama qarash la'aani ma hayso badanaa wacdiyaasha haddaba mar aan tababar ugu jiray kulliyadda cilmiga wadaadnimada ayaa waxaa la ii sheegay saddex waxyaabood oo dembi ku laran yahay oo waxaa ka mid ah kibirka xamaasad la'aanta iyo caajiska saddexdaas waxyaabood waxay dhib u keenayaan hawsha masiixa ee qofka loo xilsaaray waxaanse ku kalsoonahay inaan dadka qaarkood xitaa ayaan geed hoostiisa inta yimaadaan ayan seexan waayo intii aanay geedka imaanin bay dhibaato ka hor imaan lahayd waayo intii aanay geedka imaanin bay dhibaato ka hor imaan lahayd waayo waa caajisiin aan doonaynin inay lug dhaqaajiyaan iminka eliyaas wuxuu u cabanayaa ilaah si uu nafsadda uga qaado waayo iminka wuxuu soo galay wakhti aad u xun haddaan horay idinku sii wado xigashada oo aannu eegno cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan markaasuu jiibsaday uu hoos seexday geed rotem ah kolkaasaa waxaa taabtay malaa'ig oo waxay ku tidhi toos oo wax cun kolkaasuu fiiriyey oo wuxuu arkay kibis dhuxul lagu dubay iyo kusad biyo ah oo madaxiisa ag yaal markaasuu wax cunay oo wax cabay oo haddana wuu iska jiibsaday markaasaa malaa'igtii rabbiga mar labaad ay u timid oo intay taabatay ayay ku tidhi toos oo wax cun maxaa yeelay socdaalku waa kugu dheer yahay waxaan idinku leeyahay ilyaas wuxuu u baahan yahay nasasho rabbiga wuxuu garanayay taas markaana waa la hurdisiiyey eliyaas wuxuu u jiibsaday sida carruur oo kale oo wuxuu u baahnaa cunno wanaagsan ilamana ahan inuu si joogto ah wax u cunayey markii uu kacay wuxuu arkay rooti dhuxul lagu dubay oo hoostiisa yaalla miyaad garanaysaa qofka ay ila tahay inuu dubay rootigaas waxaan u malaynayaa inuu ahaa isla qofkii diyaargareeyey quraacda markii sayid ciise masiix uu joogay xeebta galilii maalin maalmaha ka mid ah kadib sara kiciddiisii waxaan idinku leeyahay wuxuu ahaa sayidka wixii qalbi qaboojiyey ilyaas oo quudiyey oo seexiyey wuxuu quudiyey haddana mar labaad oo wuxuu ku yidhi safarku aad buu kugu dheer yahay ee haddana wax cun waxyaabaha ceenkaas ah ilyaas wuu garanayey waayo wakhtiyo badan ayaa sidaas oo kale loo quudiyey saaxiib maanta waxaa laga yaabaa inay kuu tahay maalin farxadeed waxaanay kula ahaan karaysaa in noloshaadu ay caadi tahay laakiin waxaan kugu leeyahay safarka noloshu waa dheer yahay oo welibana ma ahan mid aad awoodayso inaad dhammayso caawimaadda ilaah haddaadan helin waxaad markaasi u baahanaysaa badbaadiye waxaad kaloo u baahanaysaa gargaare oo inkastoo elyaas uu ahaa nin ad adag haddana wuxuu u baahnaa badbaadiye iminkana waxaynu eegaynaa maaddada kale ee ah elyaas oo jooga buur xooreeb haddaan horay idinku sii wadno xigashadeenna kitaabka oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan markaasuu toosay oo wax cunay oo wax cabay oo cuntadaas itaalkeedii ayuu ku socday afartan maalmood iyo afartan habeen ilaa uu gaaray xooreeb oo ahayd buurtii ilaah haddaba iyadoo uu xoog iyo tamar uu ku shaqeeyaba ka helay cunnadii ilaah siiyey ayaa eliyaas uu horay u sii ambaqaaday safarkiisii wuxuuna yimid buur xooreeb oo ah buurta muuse lagu siiyey sharciga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno aayadaha sagaal ilaa toban ee cutubka sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo intuu halkaasi yimid ayuu god iska galay oo halkaasuu baryey oo bal eeg waxaa isagii u yimid ereygii rabbiga oo wuxuu ku yidhi eliyaah maxaad halkan ka samaynaysaa isna wuxuu yidhi anigu rabbiga ah ilaaha ciidamada aawadiis ayaan aad ugu hinaasay waayo dadkii israa'iil axdigaagii way ka tageen oo meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo nebiyadaadiina seef bay ku laayeen oo aniga keligay ayaa ka hadhay oo waxay doonayaan inay nafta iga qaadaan haddaba ilaah ayaa la macaamiloonaya elyaas wuu daalay oo waa dhacsaal wuxuuna u baahan yahay caawimaad xagga maanka ah haddaba badankeen waxaynu garanaynaa in dhibaatooyinka maskaxda ay yimaadaan oo uu jiro wakhti qofku uu u baahan yahay talo xagga fikirka ah in la siiyo hase yeeshee badankeen waynu xallin karaynaa dhibaatooyinka maskax ahaaneed ee inagu yimaada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda kow iyo tobanaad ee cutubka sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo isna wuxuu ku yidhi ka bax oo buurta fuul oo rabbiga hortiisa istaag oo bal eeg waxaa meeshaas soo maray rabbiga oo hortiisa ayaa dabeel weyn oo xoog badan buurihii kala jejebisay dhagxaantiina burburisay laakiinse rabbiga kuma jirin dabeesha oo dabeeshii dabadeedna waxaa jiray dhulgiriir oo rabbiguna kuma jirin dhulgiriirka marka ugu horraysa waxaa jiray dabaylo waaweyn iyo duufaanno dhacaya oo kala qaybinaya buuraha oo waxay kala dillaaciyeen xataa dhagxaanta haddaba miyuu jeclaysanayaa dabeeshan xoogga leh oo wadata duufaannada dabeetana buurihii baa ruxmay markaana waxaan u malaynayaa in eliyaas uu garanayo xaaladahan dhacaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo dhulgariirkii dabadiisna waxaa jiray dab laakiinse rabbigu kuma jirin dabka oo dabkii dabadiisna waxaa jiray cod yar oo gaaban wixii ka dambeeyey dhulgariirka waxaa jiray dab waxaana dabkaasi halkaasi keenay kii buurkarmeel keenay dabka hase yeeshee waxaa laynoo sheegay inaannu dabkiina la soconin waxaase markii dambe yimid cod waxaan hubaa in eliyaas aannu lahayn codkan deggan oo codkan deggan ayaa hubaal ah inuu ilaah la jiro haddaba meeshan la keenay iyo saddexdan dhacdo oo kala duwan ee halkan ka muuqata ayaa waxaa hubaal ah eliyaas in cashir lagu barayey haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan oo markuu eliyaas taas maqlay ayuu go'ii wejiga ku duuduubtay uu dibadda u baxay oo wuxuu istaagay meeshii godka laga soo geliyey oo bal eeg markaasaa waxaa isagii u yimid cod leh eliyaas maxaad halkan ka samaynaysaa isna wuxuu yidhi anigu rabbiga ilaaha ciidamada aawadiis ayaan aad ugu hinaasay waayo dadkii israa'iil axdigaagii way ka tageen oo meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo nebiyadiina seef bay ku laayeen oo aniga keligay ayaa ka hadhay oo waxay doonayaan inay nafta iga qaadaan haddaba badankeen ayaa la siman eliyaas oo mararka qaarkood qoyskeenna amase beelaheenna waxaa ku wareegsan kuwa aan waxba rumaysnayn waxaanan arkaynaa ama aan dareemaynaa in innaga oo keliya ay tahay kuwa masiixa u taagan haddaba eliyaas sidaasuu dareemay oo waxay la ahayd in keligiis uu ilaah u taagan yahay haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi tag oo ku noqo jidkaagii cidlada dimashik oo markaad dimashik gaadhid waa inaad xasaa'eel u boqortaa dalka suuriya oo yeehuu ina namshiina waxaad u boqortaa dalka israa'iil oo elishaa ina shaafaad oo ah reer aabeel maholaahna waa inaad u subagtaa inuu meeshaadii nebi ka ahaado oo markaasay waxay noqon doontaa in ninkii ka baxsadaa seefta xasaa'eel uu yeehuu dili doono oo kii yeehuu seeftiisa ka baxsadaana waxaa dili doona eliisha ilaah wuxuu eliyaas ku leeyahay war dalka waqooyi tag oo shaqo badan ayaad halkaasi iiga samayn doontaa waxay ahayd inuu soo boqro xasaa'eel oo boqor ka noqonaya dalka suuriya iyo yeehuu oo isna boqor ka noqonaya dalka israa'iil dabeetana wuxuu ku yidhi welibana waa inaad u magacaawdo eliisha ina shaafaad jagadii uu hayey ee nebinimada ugu dambayntii ilaah wuxuu u sheegayaa inay jiraan rag gaaraya toddoba kun oo aan weligood u sujuudin bacal waxaan kaloo arkaynaa u yeedhistii eliishaa ilaah uu u yeedhay iyo u diyaargarayntii eliishaa markaanna waxaannu idin akhriyaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan laakiinse weliba waxaan daynayaa toddoba kun oo qof oo dalka israa'iil ku jirta oo aan kulligood bacal u jilba joogsan oo aan midkoodna afkiisa bacal dhunkan sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegay oo wuxuu helay elishaa inashaafaad oo beer ku qodaya laba iyo toban qindi oo dibi ah oo ka horreeya isaga oo isna wuxuu la jiray kii laba iyo tobanaad markaasaa eliyaah isagii u soo gudbay oo go'iisii ayuu ku dul tuuray oo isna dibidii wuu ka tegey markaasuu ka daba orday eliyaah uu ku yidhi waan ku baryayaaye aan soo dhunkado aabbahay iyo hooyaday oo dabadeedna waan ku raacayaa markaasuu isna wuxuu ku yidhi haddana noqo waayo maxaan kugu sameeyey markaasuu ka noqday isagii oo wuxuu kaxeeyey qindigii dibida ahaa wuuna qalay oo hilibkoodiina ku karshay alaabtii dibida oo wuxuu siiyey dadkii oo iyana way cuneen markaasuu kacay oo wuxuu raacay eliyaah wuuna u adeegay isagii
siraadkii adduunkow subalna ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin